dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedin doonta sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qisada jacayl dhex maray wiil iyo gabadh soomaaliya oo dhiganayay dugsiga dhexe oo markii dambena ay arrintoodu gaadhay dacwad iyo weliba gacan ka hadal kadib markii mid ka mida macallimiintii dugsigu uu jeclaaday gabadhii ardayadda ahayd sidoo kale waxaan idiin hayaa dhacdo la yaab leh oo toddobaadkan iminka dhammaaday ka dhacday dalka maraykanka waa qisada lamaane in ku dhow toddobaatan sannadood isqabay oo sidii ay arooskoodii gacmaha isku qabsadeen ku geeriyooday laba sariirood oo is eg yaalla iyagoo gacmaha is haysta
irdiisa goortaa ruux kuula sugi jiray ka ilbaxay
waxaa dhegaystayaal inoo soo socotaa qiso jacayla oo aad u xiiso badan oo inooga sheekaynayo wiilkii ay qisada lafteedu ku dhacday balse aynu ku hormarno lamaana isqabay muddo sagaal iyo lixdan sannadood ah oo sida la sheegay muddada aadka u dheerna ku wada noolaa nolol deggan oo jacayl iyo is-ixtiraam ku dhisan oo markii saacaddii ay dhiman lahaayeen lasoo gaadhay ay naftu ka baxday iyagoo gacmaha is haysta midkood ayay geeridu ku soo horraysay afartan daqiiqo kadibna mataankii kale ee qalbiga ayay naftu ka baxday kaaga darana eheladoodii waxay sheegeen inay marna ka naxeen geerida waalidkooda marna ay ku farxeen maadaama oo aan midkood ifka ku hadhin iyagoo ogaa siday isku jecel yihiin oo ay sheegeen inay adkaan lahayd sidii midkood u sii noolaan lahaa ka kale la-aantii sheekadan cajiibka ah waxaa soo akhriyey oo haddana istuudiyaha igu weheliya cabdixakiin maxamuud shirwac sahra lamaanahan oo la kala yidhaahdo isaaq iyo weliba theresa waxay ku geeriyoodeen cusbitaal ku yaalla gobolka illino ee waddankan maraykanka waxaanay nolosha ku kala dambeeyeen daqiiqada keliyata hadda saacado maaha iyo weliba sannadayo bilo maaha weliba waa afartan daqiiqo keliyatay ku kala dambeeyeen nolosha waxaanay lamaanahan oo weliba howlgab aha ama nooca loo yaqaano benshineerka waxay lamaano soo haayeen ay nolosha kusoo wada jireen muddo sagaal iyo lixdan sannadooda waa toddobaatan sano oo hal sano keliya ka dhiman sanad keliyaaba ka dhimanba waan gartaa waxaanay weliba arrinka cajiibku ahaa waxay dalbadeen markii cusbitaalka la geeyey labadoodaba xanuunsadeen in laba sariiroodoo isku dhow la keeno cabdixakiinow dadku waxay isweydiinayaan maxaa ku dhacay labadan qof ee sagaal iyo lixdanka sannadood isqabay ee guri ku wada noolaa ee nolosha raaxada leh ee jacayl kale soo wadaagaya muddadaasi ma shil baa ku dhacay ma waxbaa qaniinay maxaa sabab looga dhigay sida caadadaa oo dee da-doodoo dadada waaweyn labadoodaba ay ahaayeen waxaa la geeyaa cusbitaallo inta badan xanuunka asaasaqa ah amaba inta badan maskaxda ku dhaca dad waaweynna waa ahaayeen waa daciifeen marka waxay nasiib u heleen in ay isku xilli xanuunsadaan islamarkaana cusbitaal isku mida la geeyo in laba sariirood isku dhow la geeyo waxaana xusud mudan in xilligaas ay ag joogeen xubno ka mid a qoyskooda si ay u caawiyaan islamarkaana ay gacmaha u saaraan gabadh ay u yihiin ayaa waxa ay oo lagu magacaado dabi handra waxay sheegtay in ay si aanay u dareemin cabsi islamarkaana iyagu laftirkoogu ay nolosha in lala joogo ay dareemaan ay gacmaha isku saareen waxaana saara la sheegayaa in labadan lamaane oo ka soo jeeday dalka argentiin ay isguursadeen sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii kadibna ay waddankan maraykanka usoo guureen iyadoo ninka odaygii uu ka shaqaynayay hilibka qaybintiisa ama goob hilibka lagu qaybiyo gabadhuna ay ka shaqaynaysay qurxinta faraha gaar ahaan cidiyaha waxaana la sheegay in gabadha oo la ildarnayd xanuunkaasi asaasaqa da-deeduna xilligaa ama iminka markay dhimatay ahayd sideetan iyo sagaal jir ama sagaal iyo sideetan jir in la sheegay in iyadu hordhimatay gabadhaa hordhimatay kadibna afartan daqiiqo kadib uu ninka odaygaa isaaq oo isaguna xilligaasi da-diisu ahaa sagaashan iyo kow jir ama koob iyo sagaashan jir uu isnin kadib isna uu geeriyooday afartankaa daqiiqo kadib inan ka mida carruurta ay dhaleen ka hadashay maalintii isniintii markii la aasayey ayaa waxay sheegtay in jacaylka isu qabeen siduu xoog u lahaa iyo awood iyo miisaanka u lahaa aawadeed ayba adkeyd lamaanahani inay nolosha ay ku kala dambeeyaan marka aaswadareed baa loo sameeyey ugu dambeyn aaswadareed baa loogu sameeyey arlington hills meel layidhaahdo ama magaalo la yidhaahdo ku taalla gobolkaas illinoy oo ay deganaayeen waa la isugu yimi maalintii isniintii baa la duugay qoyskii oo dhan baa yimi
أحدكم وإلينا وبديع القدع
waa hagaag haddii aynu ka nimaadno jacaylkaa waayeelka ee lala godgalay bal aynu eegno jacaylkii dhallinyarada weliba ciyaala iskuulka oo la sheegay in jacaylka xilligaa dadka ku dhaca uu yahay ka ugu dhibta badan maadaamoonay ardaydaasi awood u lahayn inay noloshooda go-aanka ay rabaan ka gaadhaan sidoo kalena la sheego in jacaylkaasi uu yahay midaan ka bixin xusuusta qofka uu soo maray qaybta koowaad ee qisadan jacaylka ah waxaynu caawa ku maqli doonaa sidii ay isku barteen maxamed barre cabdi iyo inanta uu jeclaaday oo la yidhaahdo ayaan sanadku markuu ahaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii maxamed iyo ayaan waxa ay wada dhiganayeen mid ka mida dugsiyada ugu caansan iskuullada magaalada jabuuti waxaana dhex maray jacayl aada u xoogan oo caqabado badanina ay ka hor yimaadeen aan idinku wareejiyo wariyaha v o e da ee magaalada jabuuti sagal siciid faarax oo waraysatay maxamed barre oo ah wiilka jeclaaday gabadha ayaan
waad maadsantahay sagal gabadhan isku dugsi baan nahayn markaa galaas baan ka sarayna markaa markaan dhiganay galaaska sideedaad iyad waxay dhigan jirtay markaa galaaska toddobaad gabadh xoog u qurux badan bay ahayd ay indhaha ragga dee xoog ay maaragtay ugu soo jeedaan maalin maalmaha kamid a gabadhaas anagoo marayno kulwaarkeera iskoolka ayay meelahaas tobankii subaxnimo iyo barkii bayd baan ogeyn rekreation waqtigan fasaxa weebs ciyaalku baxaan waxaan ku kulannay iyadoo la joogtay inaan saaxiibkaya oo isagna cabdillahi la dhahayay wiilkii markaan salaamay gabadhii baan arkay kadib markaan wiilkii arkay aan wiilkii inakii salaamay baan ka yidhi war gabadhan quruxda badanna ma iskoolkay ka dhigataa markaa tir ha iskoolka waan ka dhigtaa umaanadii arkin baa tidhi maanta ay ka horreysaan ka yidhi magacaaga maad ii sheegi kartaa gabadh waxay ahayd iska furfuran oo nacam iska farxanada magacii bay igu taabatay kadib inakii baan isla kaftannay inatu yar qurux badan tahay gabadhiis way naga tagtay waxaa isku sohnay aniga inakii cabdillaahi oon saaxiib xoog isku dhow ahayn inakii baan ka horeysay war gabadhan meel balkii horan qofkan darmaanta way qurux badan tahay oo way jirtaa inankii si wuxuu iga sheekeeyey gabadhan wanaageega inay gabadh diin la tahay iskoolka ka xadiisto ay hablaha u xadiisto dee muuqiygana adigaa arkay kuma macnayn karo yidhi macnahaygana intaan ka garanay waa intaa wiga yidhi kadib isla markii kumaan bilaabin sheekada niyadeyda laakiin gashay gabadhan haddeyto inaan maaragtay u kuurgalo aniguona dareensiinaynin ninkaa saaxiibkii ana inaan gabadhaas u baahnahay muddo laga maarad ilaa saddex cisho afar cisho kadib waxaan ku kulannay albaabka iskoolka laga galo lamaan helin aan ag maray lakin iyada ay salaanto ilmaha leyd maanta maxaa dhacay ma ilmaha leys baygatir ay salaantay salaantii kadib waxaa dhihi hadda haddaba horta raggan waxa weeyaan hadday gabadh u qososhay haddii ay salaanto waxay moodaan in maaragtay iyada laftigeedu ay maaragtay ninka iyada doonayso anoo faraxsan baa galaaska maalintii moraal ku dhex fadhiisto gabadhii ayaan baa kula hadashay maanta ku salaantay roobad jirtaa isle waxaa tiri gabadhii qurux badneed markii aad aragtay miyuu ku galay dareen jacayl ma quruxdaad ku jeclaatay dareenkaaga goormu bilowd adiga muuqii iyo macnihii ninkan saaxiibkay ii raaciyey dareen siyaada bay gesheen midda kale asxaabtii galaaska ila dhiganaysa o dhan ayaa tiri maaragtay u war gabadha ayaa baad maanta la socotay ma halkaa baad gaadho markaa sheekadaas ha xidigadda iskoolka ahayd sheekada markay isku tag tagtay waxay igu dhalisay maaragtay inaan ha dareen galo waxaan gooni baano hadba geeska eegaba on gabar garahliyo gari wacan naraadshaba waa tilmaanu gaare marwagolola dumaro quruxay u gar tahay guudka aan ka halaxsaday sow sow sow sow sow jacayligu gelin shabicshi waxay usoo dhiibtayba adugu muddo bila markaan saa isku naqaanay maalmo maalmaha kamid a galaaska iskoolka waxaan kasoo wala baxnay saacad saacad midaan soo baxnay halka gaadhiga laga raacayo iyo markaa ayaan usoo wala lugeynay markaa baan salaamay bali waran ayaan iska waran xaaladda ka waran wallahi fiican alxamdulilah iska waran waxoogaa maaragtay waraysiya oo dheeraad ayaan gabadhii la galay had walba waxaan ku dadaalayay amba maaragtay aan inaan ogaado gabadhan nacam anoo teesteer nacamba maaragtay jooshkayga qaadayo nacam tijaabo yar wado gabadhan inaan maaragtay arrimo dhallinyarnimo aan la galo oo aan gabadha haddaba dadkan la socdo xitaa anigoo laba socon oo maaragtay de arrimo naga aniga iyada naga dhexayn ayaa asxaabta badh qaarkood ku ornay qofka waan ka dhameeyey waa saaxiibadii hala hadlina marka cimaamadan lahayn baan isaari jiray marka goormaad goormaad u sheegtay arrintaadi usoo bandhigtay ood ku tiri ayaanay sidaa baan kaa doonaya waxbaa awrka ii galay muddo bil muddo bila markaan gabadha isla soconay xidhiidh walaaltinimo oon aniga iyada naga dhexeeyaan maalin maalmaha kamid a ayaan haddiisa idhi war arrinku kugu kula dheeraaday iskoolkiina fasaxiisii baa soo dhow waa inaad arrinka bandhigsid waxaan la hadlay iskoolka markaan gelina ka yidhi bal hadhow toolad markaan soo baxno tobanka iyo barhka albaabka igu sug okoy bay tidhi halkii ee, dumarkii yare ugaafta xasamiini bay fadhiisatay Ee, waxaan soo baxay tobankii barkii ma soo bixin macalinkii baa saacad nagu biiriyo koob iyo tobankii barkii baan soo baxay iyadoo cadhaysan laakiin isugayso ayaa halkii is- is- ayaan ayaan ugu imiday waan israacnay hadday nacam hadday kugu baqaylido ama maaragtay ay anusaa kaama filin tirahdo bilo xidhiidkaa walaaltinimada haysana kaago hadhowtana maaragtay ha- ha- khasaar xaggaa kaaga imay aniga oo masalada dherdheer iyo nacam exomballa aan loo baahnay soo qaadanayo ee, oo ma- iyada nacam xaalkayga si un ogaado ee, kadib gabadhii waxaan dareemay in ay noqonayso qof acceptable oo nacam yeeli karaysa arrinkan ee, iyada laftigeedu aantiljoonad baa iyada way fahantay inaa maaragtay ujeedo ilahi waxay- markaa bay iga tidhi ee, war waxbaa soo durduurina maxaad u baahan tahay bay iga tidhi markaa baan kadhi arrinkaasaan u baahanahay marxaba laakiin bishuruud bay iga tidhi haddaad karaysid ee, kow an waxaa fadhiidaan ugu weynahay labo ee, iskoolka waad aragtay oo ee, waxaan ka mawduuc je- ka jeediyaa mawduucadiisa ee, saddex ma rabo in maaragtay la igu arko inaanu inaan la socdo si isaaneed ee, ta kale afraadna waxay tidhi horta habeenna inaan soo baxon kugu maaragtay aan wada sheekla wada inaan dhex marto ha u fadhin ee, waxaan is arki karnaa quraati anaa kula soo hadlay telefonka agaad siin anaa kula soo hadlay telefonka intaan eh, kula soo hadlay wax dhaafsan oo maaragtay aan kuu samayn karin ma jiro marka had- arrinkiisi kama doodi karo waayo eeg waa waaba naseer lay siiyey oo intaas ah, ixsaan lay sameeyey mar haddii la ogolaadayba habeennimadii la soo hadashay markaasaan hadiisade ninin iska dhigon kadhi walaashay waxaa ma fiicno Eh, laba qof aan is arkayn ma dhici karto Eh, waxay tidhi markaa eh, telefoonka wala hadlayna waxay tihi markaa haddaba maalinta qudha ee sabtida ayaan soo baxaa lixdii barka lixdii barkaad ilaa toddobada waxaan dhex fadhay bay tii maaragtay iskoolka dhexdiisa markay dadku wala faaruqaan ay iskoolka marka cilla noqdo ee, iyaan gadaal qola qolada ugu dambaysa nacam macalimiintii iyo qoladan eh, iskoolka gaardiyaanadii markay baxayaan ayaan soo bixi marka baan israacaynaa Eh, kadib sidaasaan isku raaci jirnay maalin kastoo sabtiya maalin kastoo sabtiya ee, annagoo weli maaragtay meel isa wala fadhiisan ilaa maal maalin yar oo ay iskoolka macalin aan weyno oon eh, meesha iskoolka agtiisa yar fadhiisano mahayne Eh, aniga laftigaydu markaan gabadhan arkay gabadha inay diin leedahay eh, waxaan ula socon jiray nacam sidii qof maaragtay eh, iyadoo ay iga haybad sarrayso oo kale mar kasta ixtiraam baan tusayey mar kasta wax kasta ay markaa fikir kasta iyadu keento waxaa- maxaan isku dayay inaan iyada raaligeliyo aan ku raaco hadday tiraahdo eh, ismaba ari karno hadday tiraahdo eh, nacam wax kasta ee ka surtoobo waxaan ku dadaali jiray inaan iyada raaligeliyo saakeedu filroona inta u alla uume adduunkan dumar joogdiyo idilkoodba haweenka adigaa u horeeyo ixtiraamka gubeedi ixtiraamka gubeedi akhlaaqdan kugu doorto aad baan kaga maqsuude cinsi iyo jiniba ishoodii ilaah ka astureeda badanida
markii fasax la galay iskoolkii way xagaa baxday ay anigu jabuuti iskaga hadhay etoobiya xagaa baxday halka etoobiya waxay iska soo barteen marka macalin macalimiinta anaga cashirka noo dhigeysay ka mid a oo ay kusoo sameeyeen marka iyaga iyada xidhiidh marka gabadhaasi kadib markay eh, soo laabantay iskoolkii oo shan iyo toban cisho waxyar ka hadhay ayaan maqlay inay soo laabantay jabuuti kusoo laabantay
allele waxbaa ka dhacay jacaylkaaga curdanka ahaa oo wixii aad abuurtay etoobiya markuu u xagaa baxay waa lagaa dulqaaday oo weliba macalinkaagii horta aniga iyo macalinka markaad miisaanka na saaratid ee, waan kala fududnahay mogtahay waxaa ka maaragtay ka ka awood badan ee, ka culus macalinka ee, marka dhin- dhin- dhankaas haddii la eego dhaqaale haddii la eego ee, haddii la eego ee, am- isku mid ma nihin dee nin ardaya iyo ee, ha- dhankaas marka la eego horta macalinka uu iga culusya aniga laftayga waan qiraya marka oo iyada markaa haddaanan jacaylkayga eedo duligeyn mayba khaldanaynba Ee, markaa soomaaliduna dee waxaa la yidha waxay indhuhu arkayaan buu afku gooyaa Ee, gabadhan gabadh maaragtay diin lo oo ixtiraam badan bay ahayd markaan soo laabanteen la kulanay gabadhii een, warkii aan isku warranay ee, ka warran xagaa bixi waxay iska wareysanay Ee, haddaba hawshiina xagee maraysa aan idhi Ee, wallaahi waxay nacam, way waxa way ka xishootay inay iga tidhaahdo ee, fasax baa tahay Ee, waxay iga tidhi shan iyo tobanka cisho iskoolka hadha iska samir samiraasidkii ma waayo Ee, waan ku qancay waan iska socday intii ee, shan iyo tobanka cisho iskoolkii wuu dhamaaday iskoolkii baa la galay iskoolkii ee, ilaa bil laba bilood marka la dhigto haddana gabadhii waxaa suu- nacam sidii hore ee gabadhii u kulmi jirnay ee, waxaa dareemayay inay wax iska bedeleen dhulkay fadhiisanaysay buu joojisay ee, mar kaste waxay raacaysay dad aanan maaragtay annagu ee, aanan isa iskugu sii fiicnayn ee, waxay joojisay nacam fursad kasta oo ii suuro gelinaysa inaan gabadhan la kulmo marka inay kaa fogaatay isqarqarisay waqti ku siin weydo waxaa ka dambeeyey xiriirkii macalinkii iyada dhex maray hayhey xidhiidhkaasa ka dambeeyey inaan saaxiibkan usoo diray annagu markaa waan la socdayba way naga hor yimaadeen iskoolka iyagoo iyadoo markaa saddex gabdhood la socoto uu u yeedhay uu u tegey uu soo kaxeeyey gabadha uu la kulansiiyey anu waan farxay ninkii nacam haddii ay ii suura geli lahayd nacam inaan ninkan eh, waxaan u sameeyaan garan waaya farxad awgeed saaxiibtinimadii iga soo dhawaaday inta ninkaa jirtay wuxuu ka wuxuu kamid ah qayb faamigii faamigii kamid ah xaafaddaan tagnay maalintii eh, habe- habeenkii eh, hab- ma- markaan imaanay hadeeto waxay naga tiri sagaalkan kun in la soo hadli doonaa saacadda markay sagaalkii ahayd aninkii iga tegey isagoo iga maqan baa lala soo hadlay markaasi macalinkii oo iska dhigaya gabadha faamigeyga marka wuxuu hebel soomaan ahaa ininka hebel ma isaqaani waa isaqaana inanka gabadha saas uun ilma adeertaya iyo ammaan kala inaan la kulmaan doonaya ilaa bilaa ila kula siiyo waan soconay eh, waxaan tagnay maaragtay eh, ballantii ay macalinkii iyo ninkan kala qabsadeen oo sideed iyo barka ma subaxnimo ahayd waan dhaadhacnay meel miis jaadabadiisa intaan isku toosinay baan lambarkii garaacnay inaan nagala soo hadlayay waxaa la sabaxay macalinkaygii ee waan arkay war meesha macalinkaygii lambarka isagaa sitay ee macalinkaas aa, farahay ka baxday anuma tagay u tago bal soo warayso ninkii markuu u tegey la isku warramay hadal wuxuu macalinkiisa yidhi gabadha waa la siiyey faabiima nihin inaan guursadaan rabaa aabaheed iyo hooyadeedba maaragtay way og yihiin ninkan sanadkan sanadkan ilaa sanadkii horeba teer udaba socda ammaan buu ku leeyahay inaan waalidadiisa iskaga sheego yaan rabaa ee ila kula siiyey wuu soo laamay arrinkiibu igu horramay waan soconay xaafadii baan tagnay Ee, haddeeta markii halkaa marayso xaaladiisii waxay noqotay xaaladan anigu aan maaraynayn hadeeto oo aniga iga farabaxday Ee, kolba marxalad waxay soo martaa macalinkii waxaa na soo wacay aabihii ninkii gabadh macalinka dhalay baa yidhi war ee, dadba waa la dilaayo waa laga hadhaayo waa laga- dad unbaa ka hadlo ee, gabadhan iyo dacwadeedana iskaba qaata waa naiga hadnay wiilkayga anaa naiga reebay laakiin han kulanno rag markay is arkaan bay is afgartaan Ee, hadallo badan iyo dacwado badan oo dhex maray dabadeed waxaan ee, ku heshiinay inaan xaafadda macalinka ku kulanno halkaasa igu dhib badnayd laba xididaruudiyo intuu dhiigga wada xulay ku xardhaamay naftoodu xaashii ka daali ay kala xasiyayaan xiskutii u raacay jacayl xasidayn waa
markaan macalinkii ishortagnay ay weliba joogaan laba kaloo macalin ee annaguna aan shan baan ahayn iyaguna markaa lix iyo waxbay ahay marmalayn ee midaan kuusoo dhaafay markaan aan sii socono ragga aniga i wado waxay igu soo waaniyeen ee saddex waxaan haysanaa gudololo oon macalinka ka haysano kow uu ku soo wacay labo gabadhan macalinka ula sheekaysto ee waa ashmi waa ashmineer amba way da yar tahay isaga isku daamaahin saddex iminka xaafadiisaan tagaynaa maaragtay isagaa maaragtay ee, mas-uuliyadiina dul saaran tahay markaa gacan unbaa kaa mamnuucin afka waxaa doontaad ku hadli kartaa marka kale adiga jacaylkaaga wuxuu noqday wax faraha ka baxay adigii ku dhaafay ee cid kala maamulayso tilmaamulaysaa hawshan anigu markaa ma maaraynayaba waa lay wata aniga waxaa la yidhi waad arkaysaa ninkaan telefoon ma kula hadlayno saan ula hadlayno waa kan uu noo jabay aduu ha noo jabin marxaba waan galay xaafadii waan fadhiisanay adigana ayaanba ku wacay hahey aniga macalinkan ba maaragtay ku jirta tartanka naga dhexeeya Eh, markaan fadhiisanay eh, aqalkii macalinkii aan folo fadhiisanay macalinta aniga la socotay ayaa waxayna siiyeen biyo iyo sharaab bayna siiyeen markaa buu ihi biyahan iyo sharaabkan adaysiin ninkiin adeerkayaasi horta bal nagala jooga annaga ugacal ma nihin asxaabni soo siyaaratayna ma nihin marti nagu soo weytayna ma nihin waxaa naga dhexeeyaasi waa rag ishayaan nahay laba geed isgeysana galadi kama dhexayso arrinta aan la soconno oo laba xaaladooda Ah, cuntadiina walaa sharaabkiina walaa biyihiina iska haysa gudashaba kha- inaan fadhiisano maaragtay khalad bay nagu tahay ninkii macalinkii uu yaabay mar anuu isagaa u qosla mar ninkan in adeerkii hadlayo Wa- sh- markaasuu yidhi eh, ninkii kaabaha markaa macalinka yidhi haddaba waxaad fadhiista oo bal waxaad la socotiin eh, soo daaya marka wuu inkastood annaga haddana inigu aad noo yeedheen annagu la- go-aan baan wadanaa laba go-aan Eh, ninkan macalinkaayo inay laba kaaga dhexayn buu yidhi meeshan eh, dee xool nama dhex yaaliini eh, dad gacalna ma nihin dacwad kaloo marka noo horeysana ma jirto inaad tidhaahid gabadhii halkaa baan kala baxay waxaad samaynaysiin inigu sameeya iyo in aad tidhaahid gabadhii waan ka baxay ood intood gabadhii u yeedhid halkan keedid ay labadan qofna adaa kala geeyey sababti sababta ay ku kala tegeen adaa lahay sidoodii hore ay kusoo laamaan labadaa marxaladood wax ka dhexeeya oon ka wala hadli karna ma jirto marka wuxuu yidhi ma labadaas la socotaan ninkii odagaysi ha labadaabaan la soconaa inan kaloo xaafadaha macalinka galo oo nin weynahaayoon haddii hadhow burbalan yimaado inuu maaragta anaga nin- eh, nacam Eh, dadka iyo anaga noo dhexeeyaan ugu talagalay markaa meesha fadhiyo anagu u yeedhanay oo nin weynahayo kaarsigana caanka aha maxaafadda caanka aha abaar marka la wala aamusnaa waxaa hadalkii qaatay eh, wiilkana kuu sheegay ee xaafadda galay marka wuxuu ihi saa maahin annagaba rag baan nahay oo intaad garanaysiin in ka badan waan garanaynaa waan niga waaweynahay waxaad eh, samaynaysiin buu yihi ninka macalinkaana hadlo ninkan ardaygaana hadlo hawsha la isku haysto horta noo bandhiga kadibna maaragtay sida ay ku dhammaato ayaan eegaynaa haddaba wuxuu yidhi ninkii adeerkii habaa hadlo wuxuu yidhi eh, hana hadlay buu yidhi intuu ninkan hadlin ee ninkan gabadhaas u jecel yahay weliba jacayl uu xoog u dhimanayo tacliintiisiiba uga baxay adee sheek u abuuray tacliintiisiiba uga baxay ee waxaa san u dhuubneeyey ee san u galay maaragtay gabadhaa darteed weeyaan hawshana gabadha in la helo wax ee maaragtay ka dhaxayso oo arrin kaloo maaragtay aniga noo yaala ma jirtaba maca waalidiinteeda maca faamigeyga saasaan isku raacsanahay buuri halkaa joog baa laga yidhi adigu ay macalinkiiyo hadal baa laga yidhi marka macalinkiisna hadle wuxuu yidhi gabadhan ardaydii bay ka mid tahay iyadaa iila timid markaa arrinkan kadib ana waan ka ogolaaday inaan guursano guursadana maaragtay waan ku heshiinay buurtida caqliga iyo barashada aqoonta xamiisaan waan gardaranahay xamiisaan gardaranahay xamiisaan waan gardaranahay waa hagaag xaalku wuxuu gaadhay in markii ugu horreysay dacwada isku soo hor fadhiistaan labada reer ee ay kasoo kala jeedaan wiilka ardayga ah iyo macalinkiisii oo isku haysta gabadha ardayadda ah oo ay labaduba sheegeen inaanay ka maarmi karin guurna ay ka doonayaan labaduba xaaja murugtay gartuna intaa kumay dhammaan ee xaalku meel adag buu gaadhay waa inoo toddobaadka dambe haddii allaha awoodda lihi ogolaado guud ahaana barnaamijka caweyska washington waa naga intaa kulankeenna dambe ka horna waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aynigeeda dumarkay shaartay ogisoo baryayantii walba yaa ku eegta oo nabidka tag araggeeda taanku isdoogsade aynigeeda dumarkay shaartay ogisoo baryayantii walba yaa ku eegta oo nabidka tag laafyarada iyo layme iyo jijigaya kula tago aroskugula gala laafyarada iyo layme iyo jijigaya kula tago aroskugula gala admigoodhaniya xadaan arko ay qabtaan indhuhu adanku jeclo ayartanan ku aragar libaaxaho ay ku jiraa sidii aya reebayaan admigoodhaniya xadaan arko ay qabtaan indhuhu adanku jeclo ayartanan ku aragar libaaxaho ay ku jira sidii aya reebayaan alaabtadiyo godeeya narsay kanogabaya kula tago aroos kugula gala alaabtadiyo godeeya narsay kanogabaya kula tago aroos kugula gala
walwalereeriyo danoodayaa kula tabuugugu